qalad uu ku tegay meesha waxaan u aragnaa qaladii ku tegay meel aan heshiis lagu wada ahayn ayuu tegey weli wakti aan munaasib ahayn uu tegay meesha marka waxaan u arkayaa in la hurinayo dagaal in la hurinayo ayaan u arkaa ma ogi ma u arko ma'ana in xal uma goboladaas degan in loo raadinayo uma arko waxaa weeye dagaal hurin wey
sidee u habooneed baad is leedahay adigu shirkan in loo furo qaabkeed oo tala ahaan wadaade
aniga tala ahaan waxay ahayd horto shirka in markii hore dadkii ka soo jeeday goboladaasi ee markii hore hoos u wada hadlaan markay wada hadlaan kadib ay markaas iyagoo wada dhan ay markaas ay ku dhawaaqaan waxa dib u heshiisiin la yidhaahdo laakiin waxaa jira dad dalka dalka ka maqan ama maxaa la yidhaha meeshiiba ka maqan madaxweynaha waa maqlaysi markuu furaayo wuxuu yidhi intaan maahin saddex jibaarkiisaa maqan kusoo dhaweeya ummadaasna ummad meesha wax kusoo dhaweynaya ma aha waa ummad ka soo duulay waxaa la yidhaahdaa gobolka galbeed iyo kii n f d ka soo duuleen oo meesha ku yimaadeen meel ay ku noqdaanna ma laha waa inay meesha qabsadaan waxna dilaan waxna sidii iyaga raba inuu u hagaago haddaysan u hagaagin in dagaal lagu